barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa axad bisha oktoobar waa laba sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo cashe ibraahim cashacuud
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadanayno iskaashatooyinka ka jira dowlad degaanka soomaalida etoobiya ee ka howlgala dhinaca deegaankaasi iyadoo xilligaas ee, la saadaaliyey inay abaari jiraan ayaa waxaa la gartay in calafka xoolaha aanu beero iyo waxoogaa siisina laakiin calafkii xoolaha ayaanu beeray tiina waxay keentay in lagu badbaadiyo abaartii ka dhacday een, shiniile iyo gobollada canfarta
waxaad kaloo maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo magaalada boorama ka furtay meherado lagu sameeyo telefoonnada gacanta
Een, maalintii waxaan dabeeyaa laba qayb u qaybsan yihiin qayb waa jaarjar oo dhagax baa dabka la gelinaya oo dhagaxaasa muddo loo qabanaya waqti u jaajgaraysnaya kun ama shan boqol baan ka qaadnaa oo iyaga- iyagaa yar kala qiimo duwan qaarna waxa weyn moobladoon oo wiisna way kala duwan yihiin oo mublado dhowr nooc bay kala yihiin marka markaan isku geeyo tootal ahaan ilaa laba boqol ka toban ilaa laba boqol ugu yaraan way noqdaa maanta u yar iyo laba boqol ay noqonayaan waa goobaha telefoonada lagu jaajgareeyo sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay
heestaas iyo qodobadii aad maqlayseen hordhacooda ayaan idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii caalamka
shaqaalaha gargaarka ayaa sheegaya in isbitaalka keliya ee ka shaqaynayay qeyb ka mid ah dhinaca bari ee magaalada xalab oo ay ka dagaalamaan mucaaradka la duqeeyey taasoo ka dhigaysa duqayntii labaad oo cisbitaalka lala beegsado muddo gaaban gudahood afhayeen u hadlay ururka caafimaadka ee saamis ayaa sheegay in cisbitaalka m toban lagu dhiftay laba bam xili ay dhakhaatiirta ay la tacaalayeen tiro yar oodada ah oo dhaawacyo qabay diyaaradaha dagaalka ruushka iyo suuriya ayaa sii xoojinaya weeraradooda si ay u qabsadaan magaalada xalab oo dhan
u taaganaha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka donald trump ayaa shaaciyey in cashuur celinta sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii uu khasaaray lacag dhan sagaal boqol iyo lix iyo toban milyan oo dollar warkaasi waxaa sabtidii shalay qoray wargeyska the new york times wargeyska ayaa sheegay in lacagtan badan ee uu donald trump shaaciyey inuu khasaaray ay u ogolaanayso inuu si sharci ah kaga badbaadi karo inuu dowladda dhexe cashuur siiyo muddo gaadhaysa siddeed iyo toban sannadood oo soo socda hillary clinton oo ah haweeneyda la tartamaysa ee xisbiga dimuqraadiga ka socota ayaa doodii ay iyada iyo donald trump yeesheen maalintii isniinta sii saadaalisay in donald trump uu ka meermeerayo inuu soo bandhigo cashuur celintiisii sababtoo ah waxa uu ka meerayaa ka baqayaabay tidhi in uu in la arko inaanu cashuur siinin dowladda dhexe
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad nagala socotaan haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aanu kaga hadlayno wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boorama oo furtay meherado lagu jaajgareeyo amaba lagu dabeeyo telefoonada gacanta sidoo kale waxaa barra- barnaamijkan aan kusoo qaadanaynaa qaar ka mid ah madaxweynayaashii iyo ku-xigeenadii soo maray dowlad degaanka soomaalida etoobiya oo furtay iskaashatooyin dhinaca beeraha ah taasoo dowlad degaanku ka caawisay mid ka mid ah mas-uuliyiintaasi ayaa inala wadaagaya waxa ay beeraan iyo weliba hindisahani siduu ku yimid wariyaha v o magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa inala socodsiinaya barnaamijka
cali cabdi ciise waa muwaadin ka mid ah soomaalida etoobiya wuxuu mar madaxweyne ku-xigeen ka ahaa dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya wakhtigana wuxuu ka mid yahay dadka ka shaqeeya dhanka wax soo saarka beeraha iyo calafka xoolaha cali cabdi waxaan kula kulmay magaalada boorama xilli uu socdaal ku soo gaadhay magaalada waxaana ka waraystay iskaashato la yidhaahda kulmiye oo isaga iyo saaxiibadii ka sameeyeen deegaanka goday ee gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ugu horreyn cali waxaan weydiiyey wakhtiga ay aasaasayn iskaashatada iyo sida ay ku abuurantay iskaashatada kulmiye
iskaashadan iminka waxay jirtaa eh, sanad Een, fakarkeedana madaxda xisbiga iyo madaxda maamulka eh, madaxweyne cabdi maxamed cumar iyo maxamed rashiid oo oo guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ayaa runtii lahaa Eh, waxaanay garteen in madaxweynayaashii hore ee kililka iyo ku-xigeenadoodii een, oo iska uun joogay in la jiheeyo camalna loo sameeyo dabeetana eh, goday ayaa beero nalaga siiyey qof walba waxaa la siiyey shan iyo toban higtar oo graffiti ku cabeeya webiga shabeelle dabeetana waa laysku kaayo daray iskaashato ayaanu halkaa ka samaynay
markii laydin siiyey beerahaasi goday laydinka siiyey waxyaabaha aad ka beerteen maxaa ka mid a waxaa horta dowladdaa noo maalgelisay een, waxaana la siiyey nin kasta oo iskaashtada ka mida waxaa la siiyey hal cagaf cagaf oo uu isagu leeyahay iyo sidaan kuusoo sheegay shan iyo toban higtar dabeetana ee, wasaaradda beeraha ee kililka ayaa loo xil saaray iyadoo annagana nala tashanaysa wixii laga beeri lahaa iyo sidii loo beeri lahaa annaguna markaa in muddadaa hawsha ay wasaaradda beeruhu wado inaanu tababarkii qaadanno mar- dabeetana khubaro wasaaradda beeraha ah iyo eh, miisaaniyadba wixii baa laysuu kaayo daray dabeetana wasaaraddii beeraha ayaa meeshii beertay Eh, waxaa laga beeray iyadoo xilligaas eh, la saadaaliyey inay abaari jiraan ayaa waxaa la gartay in calafka xoolaha aanu beero iyo waxoogaa siisina laakiin calafkii xoolaha ayaanu beeray tiina waxay keentay in lagu badbaadiyo abaartii ka dhacday een, shiniile iyo gobollada canfarta marka dabeetana xafiiska xanaanada xoolaha ayaa isna la wareegayey dabeetana saasunbaa annaga eh, kharashkiina lagu soo shubay xubnaha iskaashatadaasi kulmiye xubnihiigu waa imsa Ee, waxaanu ka koobannahay koob iyo toban xubnood oo madaxweyneyaal hore iyo madaxweyne ku-xigeenno hore ah
maalgashiga ay dowladdu idin siisay iyo gacanqabadka ay dowladdu idin siisay inaad dib wax soo saarka u abuurtaan maxay yacni ujeeddadiinu ka ahayd
Een, runtii de aniga kuu sheegayo fakarka hore ee madaxda xisbiga iyo maamulka kililka ayay ka soo curatay Een, annaguna markaa inaanu ee, muujinno inaanu shaqaynayno oonu diyaar nahay oo rool mowdhal aanu dadka u noqonno oo nalagu daydo Een, ayaanu markaa dhinaca beeraha aanu aada ugu taageernay intee dhallinyaro ah iyo intee ma garanaysaa shaqaala ayaa iminka ay faa'iido u tahay oo shaqo ka helaya waxyaabaha ma garanaysaa beeraha iyo shaqooyinka iskaashatadu ay qabanayso
Een, uu- dad badan baa ka shaqeeya ee, beerta waxa weeye beerta ee, dhinacan webiga waxaa la yidhaahdaa een, mar abuur baa la yidhaahdaa halkan galbeedkana shineyn baa la yidhaahdaa abuurkaa marka een, u- maanaan haysan markaa balantriskii cagafta lagu xidhayay laakiin gacanta ayaa lagu abuuraa waxaa la yidhahdaa miigeyn marka halkaa shaqaale fara badan baa la geliyaa mar waa la falaa falkuna waxa weye waxaan haramaha aynu idhaahno galbeedka Een, dee shaqadeedu kala go-ba male ilaa ee, goynta marka dad aad u fara badan baa ka shaqeeya oo shaqo ka hela runtii aad baa looga shaqeeya mustaqbalka maxaa idin qorshaysan inaad maxay qabataan ee qorshihiina dambe ku jira
Ee, fayskii koowaad kaas uu ahaa fayskan labaad ee hadda noo qorshaysani waxa weeye in een, calaf keliya aanaan beerine inaanu calafkii aanu beeraynay xoola aan siino dabeetana xoolaha aan ku naaxino xoolaha markaa inaanu dhoofinno dhoofkaasi ama mid loo kaloo gudaha ha noqdo ama mid een, exportiya laakiin ee, iyada oo barnaamijka policy eh, xafiiska xanaanada xoolaha iyo dowladda kililku cusub oo hadda oo iskaashatooyin ee, dhallinyar in xoolaha inaa xisaab barnaamijyadeedu ay socdaan annaguna inaanu eh, door muhiima taa ka qaadanno oo dhinaca naaxinta xoolaha hadda gallo een, ayaanu doonaynaa iskaashato ahaan intaa waxaa dheer een, waxaanu samaynay private company limited shareholdera oo dad badanna inay nagu soo biiraan aanu diyaaru nahay oo dhinaca dhinaca horumarinta xoolaha noqonaya waxaanu doonaynaa inaanu soo dejinno daawooyinkii xoolaha waxaanu doonaynaa inaanu muxuu ahaa tallaalka xoolaha ka qayb qaadanno adigu dhinaca xoolahana waanu u jeedsanaynaa hadda iyadoo shaqooyin kala duwanaanu ka qaban doonno markaa kambaniga cusub ee sheerka aad u furteen dawooyinka xoolaha iyo waxyaabaha soo dejinaya ma wuxuu ka mid yahay iskaashatadii mise waa mid cusub oo isaguna iminka aad bilaabi doontaan
runta horta dee xubnuhu waa xubnahan un iskaashatada ku jira laakiin shuruucdii baa kala duwan iskaashato marka la yidhaahdo ee weel weyn maaha laakiin marka private company limited la yidhaahdo hawshaasi baaxadday leedahay weelkeedii baanu diyaarsanaynay marka way tanaa ka baaxad weyn waxaad ka warantaa dadka deegaanka ee goday iyo webigaa shabeelle marayo waqtiyada hore kama ay faa'iidaysan jirin webiga shabeelle ee way yaraayeen beeraha eriyadaasi ka beernaa iyo deegaanadaasi hadda sidee wax soo saarka iyo beeraha iyo iskaashatooyinka deegaankaasi laga sameeyey bal markaad noo faahfaahiso hadda see yihiin
horta dee xilliyadii hore ee waqtiyadii kala duwanaa ee dalku soo maray ee nidaamyadii hore iyagumabay dhiiri gelinayne dad kalaaba dibudejin dhulka loogu sameeyey ee waqtigaa dhargiga ee dad aada u fara badan baa la dejiyey goday oo qowmiyadaha kale ah laakiin kala guurkii baa dowladihii jiray baa dadkii dib baa loo celiyey dhulkoodii u bannaanaaday dadka halkaa deganaa dad dee riteerniisa oo soo noqday oon awood xoog le lahayn bay ahaayeen dowladihii kala dambeeyey ee kilalkuna kuwa wax ka qaban karaya maahayn laakiin nasiib wanaag dowladdan iminka jirta ee uu hogaaminaya cabdi maxamuud cumar runtii wax weyn bay dhinaca beeraha ka qabatay dad fara badan baa dibudejin loo sameeyey marka waad arkaysaa markaad goday tagto ama ha noqoto galbeedka goday oo afar kun oo higtar oo halkaa ku yaala oo biyuhu qulqul ay qulqul lagu waraabinayo mashiin u baahnayn dad aada u tira qoysas aada u fara badan ayaa la dejiyey oo dhulka annagana beerahana laga siiyey marka waxaad arkaysaa dadkii oo aada u shaqaysanaya oo noloshoodii isbedeshay oo xoolihiina dhinac ku haysta dhinacna beerihii ka qodanaya marka way jirtaa bilowba ha iska ahaatee tallaabooyin hor leh oo dadka deegaankaa degan ay qaadeen oo ay kaga faa'iidaysanayaan khayraadka beeraha wuu jiraa waxaad ka warantaa dhallinyarada iyo si iyaguna uga faa'iidaysanayaan dhaqista xoolaha wax soo saarka waxyaabaha mashaariicee ka socda deegaanadaas dhallinyartu si iyagu uga faa'iidaystaan
dhallinyarta way ku jiraan way ku jiraan dadka ma garanaysa aan kuleeyahay dibudejin baa loo sameeyey way jiraan iyagoo ururo bulsho ah urur haween baa jira oo beer leh urur muxuu ah dhallinyaraa jira dhallinyar kaleoo beeralihina way jirtaa tan kale bolosiga dowladda ee hadda aan weliba filayo sanad miisaaniyadeedkan iminka bilaabmay in uu ku jiro sidaanu qorshayaashii xafiiska horumarinta xoolaha aanu ku arkaynay in iskaashatooyin dhalinyar fara badan la iskaashateeyo oo dabeetana xoola loo gado oo xoolaha qorshe ay ku naaxin lahaayeen iyo kolley daraasadahaas way dhammaystirmeen waana filayaa in goboladu gobolladana maaragtay laga soo diyaariyay dhalinyarta iskaashatooyinkaa noqon lahayd marka barnaamij aada u xoogan oo kolley sanadkan dowladdu ay dhaqaajinayso ayaa jira oo iskaashatooyin fara badan oo dhallinyara oo xoola loo xoola la siinayo wuu jiraa cali cabdi ciise oo ka mida dadka ka shaqeeya dhinaca horumarka beeraha iyo xoolaha isla markaasina hore uga mid ahaa maamulkii dowlad deegaanka soomaalida soo maray marna madaxweyne ku-xigeen ka ahaa marna ahaa meeyirka caasimadda jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida oo aan ka waraysanayn mashaariic ay wadaan iskaashatada kulmiye oo uu ka mid yahay xubnaha mulkiilayaasha ee iskaashatadaasi ka mid ah oo mashaariic dhinaca beeraha ka wada deegaanka goday dhallinyarada gobolka awdal qaarkood waxay sameeyaan dadaal la xidhiidha sidii ay shaqo u abuuran lahaayeen iyagoo hoygsanaya qaybaha bulshada ee horumarka ka sameeyey dalka gudihiisa gaar ahaan gobolka awdal aadan xasan suldaan waa wiil dhallinyaro ah oo ganacsiga ka bilaabay afar sano ka hor dabaynta tilifoonnada gacanta wakhtiganna saddex meherodood oo ganacsi ku leh gudaha magaalada boorama waxaan kala sheekaystay waayihiisa ganacsi iyo marxaladihii uu soo maray aadan waxaan ku waraysay isagoo meheradiisa ku sugan aadan maxaad ka bilowday ganacsiga magacaygu waa aadan xasan suldaan indhamood ganacsiga waxaan ka bilaabay ah, telefoonada dabaynta jaajarada xarkaha jarjaajo la gelinayo Een, sanadku markuu ahaa 2012 kii horaantiisii bilowgiisii ayaan bilaabay insha allah ilaahay imi- ilaa hadda si fiican baan wax u wadnaa insha allah ilaahay wuu sidii loogu talagalo wuxuu socdaa weli
marka aad dabaynayso telefoonada gacanta yaa macmiil kuu ahaa maxaanad ka qaadi jirtay lacagta lacagta aan u yaraan ka qaadi jiray shan boqol baa dhagax baa shan boqol baan ku dabayn jiray Een, saan shan boqol ku dabayn jiray dhagaxaanta si sooda bateen dadku qaar kushil baan ku dabayn jiray shan boqol baan kaga xaggaasan kaga helay xagga faa'iidada uga badan macmiil badan ma yeeshay dhowr qof oo kala duwan dhowr qof si- saas u soo badanayn muddo badan ilaa iyo hadda waan dabeeya ilaa xataa al'aan waan dabeeya dhagaxaanta imika waxaad tiri shaqadii aan ku bilaabay ee dabaynta telefoonada weli ma joojin yaa kaa isticmaalay u dabaysaa dadkan een, telefoonada aad u dabaysaa kuweed weli macmiilkii waan leeyahay weli macmiilkii berigii ku bilaabay way kasii bateen bu weli intii qaar kasii badan baan weli leeyahay dabayntu way kasii badan tahay tiina eh, iyo- tiina halkii baan ku daayey kuwo kaloon waan sameeyinoo iyagana horumarka halkii baan kasii wadaa meelo kale baan boosishinka waan sameeyey laakiin halkii boosishinkii baan madelin wax ku bilaabay macmiilshu way kasii bateen
meheradahaagi goormay markaa kor u kaceen ee meheradahan cusub iyo waxan aad samaysay afar sano gudahood ayay meheradooyga isku bedel ku sameeyeen afartaa sano yaan ilaa iyo saddex meeradood ku sameeyey saddexda meheradood aad samaysay markaa maxaa imiga ay een, maxay kala yihiin saddexdaa meheradood ay kala yihiin mid waa tii horreysay oo tan maanta dhex junaad ugu horreysay waa tii horreysay oo dhagaxanta ka bilowna ku wadnaa weli midna waxa weeyaan waxay iibisaa alaabaa elektroniga iyo sharaabka iyo wa- waxaas kala iibiyaan midna waxay iibisaa oo stooro gaar buu alaabaha gaarkan ku iibinaa
raasamaalkii aad ku bilowday markii hore imse ahayd raasmaalka markaan ku bilaabay minimas ugu yaraan wuxuu ahaa saddex boqol buu ahaa imigana u- ciiddii ku badan yahay bal markaad ka sheekayso isbeddelka iyo waayo aragnimadii aad soo qaadatay aad ka soo bilowday iyo isbeddelka kolba siduu iminayay maxay noqonaysaa Een, horta isbedel marxalado badan baan soo marnay marxalado kala duwan baan soo marnay insha allah waxaan qabnaa maanta mar haddii muddo afar sano keliya weli suuqaan ku jirno afartaa sano intaasoo waxaan ku abuurnay waxaan u malaynayaa afar kale haddaan ilaahay nagu sisimo inaan wax ka kasii fiican samayn doono oo aad usii muuqdo weliba markaa ma shirkad baad ku tihiin mise waa keligaa uun meheradaha saddexda ee imiga kuu socda imi waa keligii waa keligii weeyaan anoo jaamacadda dhigta ayaan xaggana ka shaqayn jiray waan dhinacana business kaga jiray geli hore markaan jaamacadda ka imaado geli kadambaan shaqayn jiray geli hore jaamacadda markaan tago, geli dambe waan shaq- businesskaan geli jiray waan shaqayn jiray geli hore walaali baan kaga sii tegi jiray meeradda maasha allah dee waan halkaa iyadoo bartikaal baan kusoo arki jiray halkana bartikaal kusoo halkana optionaal baan kusoo qaadan jiray fikrad ahaan markay macalimiintii soo siiyaan ayaana bartikaal wixii bedeli jiray insha allah ilaah noogu guuleeyey waa maskax iskaashaday haddii soomaalida wax ku maamaada haddii rag wax ku tashado taladaan ilaahay aqbalo rumowdaa waxaad sheegtay inaad dhinaca elektroniga ka shaqayso elektroniga aad ka shaqaysaa waa noocee waa moobilada iyo fiishashka iyo wixii hoos yimaada electronic sameecadaha iyo waxyaabaha ho- hoos yimaada oo dhan laftooda waan qabanaa waan iibinaa qayb kale laakiin weyn qaybtan aad ugu wareysaso maanta ma aha qayb kale qaybtan imiga aan kugu waraysanay maxaad ku iibinaysaa qaybtan aan ku wareysan waxaan ku iibinaa sharaabka qabow sharaabka noocyadiisa kala duwan sarifka lacagaha qalaad een, sarifka lacagaha saadadka wixii loo diro isku bedelka bribeedhada waxyaabahaas oo dhan waan ku qabanaa halkan imse qofaa markaa maanta kuu shaqeeya ee meheradaha ka shaqeeya maanta maasha allah maalintaan bilaabay maanta toddoba qof oo maanta maraya shaqaaluhu maalintaan bilaabayna anigiyo nin kale ama ana keligii baan odhan karaa waan ku bilaabay jaamacadda goormaad dhamaysay waxbarashada jaamacadda dhamaysay jaamacadda waxaan dhammaystiray kii baan gebagabeeyey kii yaan gebagabeeyey Een, maantana waa lixiyo toban gaabkaa yaroo udhexeeyana insha allah waan ganacsigu baan sii geliyey dee wixii kale sii fiiya shaqana ma raadsan baanu halkan baan ka sii wadaa shaqadayda markaa waxaad baratay jaamacadda ku baratay maxay waxay kuliyadda ganacsiga weeyaan gaar ahaan kuliyadda managementiga yaan bartay qaybtaas ka baxey anu wixii aad ku baratay jaamacadda masleeda waad ku maamulaysaa ganacsigaaga ها ها aad baan ugu maamulayaa wixii wax ka badan man faa'iido maanta ku qabaan ku maamulanaa insha allah Een, waan ku maamuli karnaa maanta waxaan soo baranay baas leeyahay waayo macalimiin active ah oo aan garo cabdisamed brofesor cabdisamed ugu horeeyo brofesor een, cabdo ugu horeeyo laba uu yahay bashiiroo kale een, cabdiraxmaan dheere raggaasoo dhan baa aad ii soo barbaariyey raggii runtii wixii ay soo bareen iyo wixii aan anu markii dambe ku daray iyo isla kaashaday waa aragnimadii wixii baan isku wada geeyey maasha allah baan leeyahay maanta maasha allah dhallinyartu inta badan daadaadan way tahriibaan nolol bay u raadsadaan yurub rafaad bay sii galaan marna maku gale fikirkaasi inaad dalka ka dhoofto oo tahriib iyo wax noocaasa gasho maya maya maya xaggaa weli mau gelin waxa weeyaan anuu anoo yar ayaan ganacsiga dhexgeeyo inaan walaalanahay baa marka hore gacanta igu qabtay yaraantiiba ganacsiga lagu barbaariyey saan ganacsi ugu dhex jiruman ganacsiganna sii xiisiyey xiisin baa sii batay kadib waxay noqoto in waxaan leh sameeyo gaaro sameeyo maasha allah maanta gaar baan dhawixiina hamigii waan gaadhay laakiin waan sii wadaya weli weli waan wadayaa waxaa jira dhalinyaro fara badan oon aaminsanayn in dhulka laga shaqaysan karo lacag dhan yani saddex boqol oo doolar ganacsi lagu bilaabi karo dhalinyar fara badan oon aaminsanayn baa jirta aduu adiga intaad saddex boqol ka bilowday imika saddex meheradood leh maxaad kula telin lahayd waddanka gudihiisa shaqo noocaasa oo dhalinyartu ka qaban karto oo saadaas ay ku macaashi kartaa inay jirto seed ugu tilmaami kartaa walaalahayga si fudud baan ugu tilmaami karaa waxaan waa waddankeena nimcaa fadhida waxa weeyaan lacagta aad maanta ku bilaabay anoo ganacsigan iyo lacagta maanta markaa taariibaan loo dirayaa farqi baa u dhexeeya marka waxaan odhan lahaa walaalahayga waddanku ganacsi wuu buuxaa lacagu waa buuxdaa fikirkuu la yimaada hamigiina joojiya qalbi ka dhoofa diina qalbiga una ka dhoofina waddankiina inagaa samayn kara inagaa horumarin kara waxa weeyaan intaa maanta shan kun toddoba kun oo doolar baa kaga baxay taariib waddamada tiraadid toddoba kunna maanta haddaad tiraadid meherad adduunka ugu weyn baad samaysan karaysaa meherada boori ugu weyn yaa ku samaysan hadda maanta tiraadid shan kun baa kaaga filanba adoona xaafadii dhibinba yaa shan kun oo ama afar kun ama saddex kun baad ku samayn kartaa meherad adoona xaafadaadii dhibinba oon dhibo ku soo gaadhin badda ayna ayna cidna warwariyo warwar badana keenin maanta walaalahayga waxaan odhan lahaa waddankeena nimcaa fadhida marka waxaad samaysaan walaalahayow ee walaalahayow waddankiina u fiirsada nimcaa fadhida iyana kula talin ragga ayaga mustaqbalka maxaad is leedahay ganacsigaaga maxaad ka bedeli doontaa maxaad ku kordhin doontaa maxaad ku hamiyeysaa insha allah siduu qorshuhu yahay mustaqbalka waxaan doonayaa inaan ganacsado weyn noqdo inaan ganacsadayaasha maanta magaalada ka jira ee ama maanta ku maalqabeensan inaan ku biiro insha allah kuwaasaan aad igu weyn ama afrika ha noqoto ragga ugu waaweyn qanis afrika sida cali daangooto oo kale ama sidana camiro buurima oodal ugu lacag badan ragga inaan hiigsanaya raggaasaan inaan doonaya inaan gaadho ama kasii bataba dee xa dadaala xaaji cabaas waa gaadha fikirkeenu marnaba lagama yaabo inuu eh, fikirkeenu marnaba lagama yaabo inuu dib u noqdo inuu horo socdo mooye insha allah taasaan dada iyo niyadda ku haya ma laga yaabaa inaad ganacsiga imiga aad ku jirto wax ka bedesho oo ama aad wax ku soo kordhiso aad waxyaabo cusub oo kale oo mas- maskaxda aad ku haysaa weli ma jiraan insha allah insha allah waan rajaynayaa waxa weeyaan markii hore businesska ayaan markii hore bilaabay dee daaqadaha ayaan daaqad baan ka bilaabay busineskayga daaqadda magaalada boore markii hore kama jiri jirin oo wax daaqad la idhaahda magaalada ma jirinba marka aanu sameeyeen oon u bilaabay ayaa daaqado badan la sameeyey waxa weeyaan fikirkaasi fikirkayga buu ahaa marka hore insha allah fikirka dad soo wadaan waxa weeyaan fikir kale oo ina dad ama magaalada ina ku cusub ama dadka indhowga ku cusub inaan keena isnoon doonaya qorshuu ku jira isaga laftiisu ma laga yaabaa inaad eh, magaalooyinka kale ee somalilan ama se gobolkan awdalba aad ganacsigaaga ku ballaadhiso oo aad gaadhsiiso insha allah imniyada lafteeda qorshe waxaa ugu jira magaalada wajaale oon doonaya inaan ganacsi kale ka sameeyo qorshaha waata koowaad bay ugu jirtaa insha allah magaalooyinka wala gobolada kalena waan tegaya insha allah oo gana- business branch waan ku yeelan doona haddii la idhaa qorshe ugu jirtaa dadka kuugu badan ee macaamiisha kula ah ma dad dhallinyara bal tilmaan dadka eh, macaamiisha kula ah meheradaha ganacsiga Een, meheradaha ganacsiga dadka ugu badan ee macaamiisha nala danyaruu badan yihiin dad reemiyay u badan yihiin dad dhexdhexaada oo magaalada degan bay u badan yihiin intaba waa laisku dhex jiraa maan odhan karaa waa laisku dhex jira dhalinyarada weliba aad bay ugu badan yihiin laftoodu meesha kama maqna marka bulshada qiibahay oo dhan waan waan u shaqaynaa way nagu dhan yihiin cid walbaan ka aragnaa bulshada sida doonaa ama kuwa dhexe dabaqad dhexe ama dabaqad hoose ama dabaqad sare intaba nama dhaafaan insha allah waan arsaq waan waa naga iibsadaan waxay iibsan kareen iminka halkan waxaa iiga muuqda bahalaha lagu dabeeyo telefoonnada gacanta kuwaasoo horena aad tidhi waxaan uga bilaabay ganacsigaygii hore ilaa haddana iminka aad ka shaqaynayso maalintii imsa mobil ayaad dabaysaa oo telefoonka gacanta ah Een, maalintii waxaan dabeeyaa laba qayb u qaybsan yihiin qayb waa jaarjar oo dhagax baa dabka la gelinaya oo dhagaxaasa muddo loo qabanaya waqti uu jaajgaraysmaya kun ama shan boqol baan ka qaadnaa oo iyaga- iyagaa yar kala qiimo duwan qaarna waxa weyn moobiladoona isna way kala duwan yihiin moobilada dhowr nooc bay kala yihiin marka markaan isku geeyo tootal ahaan ilaa laba boqol iyo ka toban ilaa laba boqol ugu yaraan way noqdaa maalinta u yaryiin laba boqol ay noqonayaan oo celcelis ama ku shilin ama kuna shan boqol labada waan ka qaadna ma u dhexeeyaan labadaan oo ka qaadnaa marka dadka aad u dabaynaysaa dad iyagu koronto haysta maaha miya Een, dad korontaynta badan reemiyu badan yihiin oo miyigood garan kartaa oo ama solar bay ku dabaystaan ama solarka way iska yimaadaan oo koronto mawali ma odhan karaa dadka qa- magaalada ee meelaha ku iska fadhiya magaalada dhexdeedana waanu dabaynaa oo ama xaafadaha ka yimid ee dee hadda takarayn waanu dabaynaa iyaga laftooda marka inta badan dadka ugu badan oo dabayna bilaa korontadii waa reemiyiga ayay aan ku xidhanaa inta u badan reemiyigaas u badan yihiin aadan waa wiil daayar oo dhallinyara oo ganacsiga ka bilaabay meel hoose imikana leh saddex meheradood oo ganacsi aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa aadan intaa waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo aan idinka soo diyaariyey magaalada boorama idinla la socodsiinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay haashim haatanna dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya waryaheena nuur bukhaari
haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga dalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa kasoo kabsatay guuldarooyinkii qaraaraa ee dhowaan kasoo gaaray kooxaha arsenal iyo liverpool kadib markii ay sabtidii laba gool iyo eber uga badisay kooxda hall city ciyaarta oo ka dhacday garoonka holl ee keycom stadium ayaa waxaa ku gacan sarraysay chelsea waxaana goolasha u kala dheliyay william iyo diego costa ciyaaraha kalena kooxda liverpool ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay kooxda swansea waa kulankii afraad oo xiriir ah oo ay badinayso kooxda uu leeliyo macalin yorgen clob goolasha waxaa liverpool u kala dheliyey james milna iyo roberto firmino sunderland iyo west brom waxay isla dhaafi waayeen barbardhac gool iyo gool ah watford iyo bournemouth waxay kala qaybsadeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah sidoo kale westham iyo middlesbra ayaa iyaguna kala bixi waaya oo ciyaartoodii ay ku dhammaatay bareejo gool iyo gool ah galabtana kooxda manchester united ayaa la ballansan stoke city tottenham waxay martigelin doontaa kooxda hogaaminaysa horyaalka ee manchester city halka caawa arsenal ay la ciyaari doonto kooxda benley dhinaca kalena horyaalka talyaaniga xalay waxaa la ciyaaray laba kulan kiyava verona ayaa laba gool iyo eber ku garaacday kooxda baskara halka udinese ay saddex gool iyo eber ku lumisay kooxda lazio laba ka mid ah goolasha ay lazio ku badisay waxaa saxiixay ciyaaryahan kiro imobile ciyaaraha kalena hogaamiyeyaasha horyaalka seeriya-aada talyaaniga ee yuventus waxay hadda la ciyaaraysaa kooxda imboli galabta iyo caawana waxaa dhici doona ciyaaro kale kooxda kaalinta labaad ku jirta ee napoli waxa ay booqan doontaa garoonka atalanta a c milan oo ku jirta kaalinta toddobaad ayaa waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda sasuwolo ciyaarta ugu xiisaha badan toddobaadkan horyaalka talyaaniga waxa ay caawa magaalada rooma ku dhex mari doontaa kooxaha roma iyo inter haddii aan milicsano horyaalka jarmalka ee bundesliga kooxda horyaalka hogaaminaysa ee bayan munchen ayaa gashay barbardhicii ugu horreeyey xilli ciyaareedkan kadib markii ay ka badin weysay kooxda colon oo ay wada qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah bayan weli waxay horyaalka ku hogaaminaysaa afar dhibcood laakiin hakashada bayan waxaa ka faa'iidaysan weysay kooxda ku soo xigta ee brushi dortmund oo laba gool iyo eber ku khasaartay kooxda bayan liverkusen labada gool ee liverkusen waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada admiir maxmedi iyo havier hernandes ciyaaraha kalena kooxda damistad waxa ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la dhaafi weyday kooxda werde bremen kooxda firebook waxa ay gool iyo eber uga badisay naadiga enteracht frankfurt heerta berliin waxa ay laba gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda hamburg inglestad waxa ay gurigeeda ku garaacday kooxda hovenham ugu dambayntiina waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan horyaalka kubadda cagta ee dalka faransiiska kooxda baaqis san german ayaa ku soo dhowaatay naadiga hogaaminaysa horyaalka liigwanka ee niis kadib markii ay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga bordo labada goolba waxaa dhaliyey weeraryahanka dalka yurugway edinson kabani b s g waxa ay hadda hal dhibic oo keliya ka hoosaysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee niis taasoo galabta la ciyaari doonta naadiga lookhyen ciyaaraha kale ee xalay dhacay ken waxa ay gool iyo eber dirtay kooxda toulouse dijon iyo montbelier waxay isla dhaafi waayeen saddex gool iyo saddex liil waxa ay hal gool iyo eber isaga reebtay kooxda nans nant ayaa hal gool iyo waxba ku muquunisay kooxda bastia galabtana waxaa wada ballansan kooxaha onje iyo makse halka ay lyon ay caawa martigelin doonto kooxda sont etien dhegaystayaal xubintii isboortiga intaa ha inoo joogto
guud ahaan barnaamijka inta ayuu ku dhan yahay waxaana ka xunnahay wakhtigoon noo saamaxayn aanna hees dabacsan idiin soo dayno intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah caashe ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere oo idinkaga tegayna codkaas dhegihiina ku soo siqayo oo qadar yar aad ka maqli doontaan nabadgelyo
sida ilaa cindhihii kugu hafto oobaan kumodiyo hirdogleh sida ilaa indhihii kugu afto hoobaan kumodiyo hirdogle yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan